waktigan oo kale sanad walba bahda waxbarashada waxay isku diyaarisaa imtixaanaadkii dugsiyada sare ee fasalka laba iyo tobanaad ee u dambeeya dugsiga sare ee waxbarashada sanadkan haddii eebbe idmo kama duwanaa doona kuwii hore imtixaanku wuxuu dhici doonaa bisha shanaad ee sanadka bisha may koo iyo tobankeeda ilaa lix iyo tobankeeda haddii ilaah yirahdo wasaaraddu waxay samaysay dadaallo badan iyo u diyaargaroow imtixaankaas asiga ah waxaa diiwaan gashan arday gaaraysa afartan iyo shan kun oo arday ayaa diyaar u ah inay fadhiistaan imtixaanka fasalka laba iyo tobanaad ee sana dugsiyeedka hadda aan ku jirno ardaydaas waa waddankoo idil hal imtixaan ayay geli doonaan oo isku waktina waa geli doonaan haddii ilaah yiraahdo numberkaas korrisiimo boqolkii labaatana ayaa ku jiro oo ardadii dugsiga sare waa koraysaa markii nabaddu ay hagaagto tacliintuna way koraysaa insha allah ahamiyadda imtixaankan oo waddanka uu leeyahay way badan tahay midda u horeyso waddanka bahda tacliinta waxay tijaabinaysaa ay hubinaysaa in manhajkii iyo waxbarashadii iyo dadaalkii oo miro dhaliya in kale waxaa lagu ogaanayaa sida hadba imtixaanka ardadu ay u guuleystaan sidoo kale ardada waxaa loogu diyaariyaa inay jaamacad u gudbaan jaamacaddaasi u gudbayaan maadaama jaamacaduhu ay xadkoodu yar yahay lana rabo in iyaga laftirkooda sida ay ku talagalku wasaaraddu ay tahay in muddadan soo socoto waqti gaaban gudaheed la saxo jaamacadaha laftirkooda waxaa laga maarmaana meesha jaamacadda siiso ardayga inay meel huban oo ardada soo diyaarisa ay tahay marka ahmiyaddaas ayuu imtixaankan leeyahay sanad walba wasaaraddu waxay ugu baaqdaa ardayda iyo waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulayaasha iskuulka iyo maamul gooleedyada iyo hay-adaha amniga sida ay wax u dhici doonaan sanadkanna haddii abeedma kama duwanaa doono waxaa maanta wasaaraddu go-aan gaartay ay shaacisay in dhammaan jaamacadaha aysan qaado karin arday aan ku soo guuleysan imtixaanka dowladdu ay qaadayso waa lagama maarmaan ardayga damacsan inuu jaamacad galo inuu imtixaankan galo ma ku filnaa doonto shahaadada dalladuhu bixiyaan in jaamacad lagu aado jaamacadaha waxaan ka mamnuucnay kuna kormeeri doonnaa inaysan qaadan arday aan soo marin imtixaanka guud ee waddankoo dhan arday kasta uu galay qof aan soo marin inuusan jaamacadaha tegin amarkaas ayaa maantay wasaaradda ka soo baxay waxaan rabnaa marka inaan ku wargelino ardayda iyo waalidiinta iyo jaamacadaha in habraaca hadda loo raacayo jaamacadaha jaamacaduhu ay ardayda ku diiwaan gelin doonto ay tahay in ardayda ku guuleysata imtixaanka guud ee dugsiyada sare keliya inay fursad u heli doonaan inay galaan jaamacadaha maanta jiro